guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa ka qayb galay daahfurka tartanka kubadda cagta ee sanadkii lagu qabto magaalada toronto ee waddanka kanada oo ay ka qayb galaan kooxo ka kala socda waddamada kanada iyo maraykanka wafdi uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiiro iyo xildhibaano ayaa maanta gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya ayaa maanta deeq raashiin ah ku wareejisay maamul goboleedyada puntland galmudug iyo gobolka hiiraan wasaaradda xanaanada xoolaha xukuumadda soomaaliya ayaa maanta xarigga waxa ay ka jartay ololaha talaalka sambabka ee ku dhaca ariga wararka dibaddana waxaa ka mid ah codkii biritan ay u qaaday inay isaga baxdo midooda yurub ayaa sare u qaaday haysata dhaqaalaha caalamka siyaasiyiinta caanka ah ee dalka jarmalkan waxa ay ku baaqeen in la xadido iibinta qoryaha iyagoo ka jawaabaya toogashadii jimcihii ka dhacday magaalada munik ee waddanka jarmalka waa habeenimo axada isniin ay soo galeedu taariikhdan ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha toddobaad ee julaay sanadka labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa ka qayb galay dahafurka tartanka kubadda cagta ee sanadkii lagu qabto magaalada toronto ee waddanka canada waxaana tartankaas ka qayb galaya kooxo kubadda cagta ee soomaaliyeed oo ka kala socda wadamada canada iyo maraykanka wariyaha warbaahinta qaranka soomaaliyeed uga soo warama dalka canada muxidiin jaamaac ayaa warkani toronto kasoo diray
tartankan kubadda kolayga oo sanad walba ka dhaca magaalada toronto ayna kasoo qayb galaan kooxa badan oo ka kala yimaada qaar ka mid a magaalooyinka dalkan canada iyo magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa waxaa tartan cayaareedkan qabashadiisa soo agaasima sanad walba guddiga cayaaraha ee sosco ee ka dhisan magaalada toronto furitaankii tartankani waxaa kasoo qayb galay guddoomiyaha baarlamaanka ee dowladda federaalk soomaaliya rofeor maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo dadweyne aad u fara badan oo usoo daawasho tegay tartankan xiisaha badan ee kubadda kolayga ugu horeyn waxaa hadalla soo dhoweynaya warbixin isugu jira kasoo jeediyey qaar ka mida maamulka guddiga cayaaraha cabdi maxamed ciye cabdidheere oo ah guddoomiye ku-xigeenka tartankani ayaa si weyn ugu ammaanay rofeor maxamed sheekh cusmaan jawaari fursadda qaaliga ah oo uu maanta kala qayb galay furitaanka tartankan oo socon doona muddo hal toddobaada sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay cabdirasaaq xuseen geedi oo ah guddoomiyaha guddiga cayaaraha ee sosco oo sheegay tartankani kubadda kolayga inuu soo maray marxalado kala duwan horumarkiisuna uu yahay mid muuqda
waxaan runtii aan aad aad u jeclahay si gaarna aan u jeclahay rofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari ra-iisul baarlamaanka soomaaliya oo aanu runtii kala soconnay idaacadaha iyo yani jaraa'idka waxyaabaha ay ka qoraan arrimaha soomaaliya sida uu u daadahiyey barnaamijka iyadoo soomaaliya aanu ognahay marxaladda gaarka ah oo ay marayso dhibaatooyinka yani oo ah aan loo adkaysan karaynin laakiin haddana jawaari rofesoorka isaga oo ku noolaan kara yurub haddana wuxuu u doortay inuu waddankiisa ku laabto inuu waddankiisa wax u qabto inuu waddankiisa yani wax alle ummadda soomaaliyeed ee ku sugan tahay inuu shaaha ee caba in la cabo inuuna la dagaalamo dhibaatada waddanka sofosa
waxaa marka hore sharaf weyn noo ah maanta haddaan nahay reer north america guud ahaan gaar ahaan canada iyo toronto inuu maantayto nagala soo qayb galay cayaartan furitaankaa toddobaaaaaad ee aannu sanad kasta qabanno guddoomiyaha baarlamaanka rofesor jawaari aad iyo aad baan ugu faraxsannahay da'yarta halkaan taagan inay nasiib u yeesheen inay jawaab salaamaan waxaan rabaa inaan marka hore idin hambalyeeyo u hambalyeeyo dadkii qabaqaabadan lahaa muddada dheer ku soo jiray waxaan kaloo rabaa si gaara inaan ugu hambalyeeyo guddoomiyaha oo xaflad gaara u yimid asna waan u hambalyeelana haddii ilaahay waxaan leenahay hambalyo
mahad gaara aan u jeediyo dhammaan tababarayaasha macallimiinta ah oo barbaarinaya taakulaynaya dhallinyarada hadda noo soo baxayso mustaqbalka ubaxayna mustaqbalka dalka soomaaliyeed iyo kanada iyo maraykanka u noqon doona haddii aan la yidhahda si gaar aan u salaamo hablaha cayaartooyda hore oo bislaaday oo halkan jooga aan gaar ahaan u salaamo iyaga oo tusaale u ah gabdhaha soomaaliyeed taariikhda soomaaliyeed ee cayaartooyda kubadda kolayga iyo kubadda laliskaba ku jiray muddadii hore ku soo jiray haddana ku hanuuninaya dhallinyarada gabdhaha soomaaliyeed u horseeda aad iyo aad baad u mahadsantihiin howlaha aad sii wadaan mudanayaal haddii aan arrin yar idinka taabto xagga dalka markaan la kulanno dadka oo qurbo joogtada ah waxaan siinaa warbixin gaara dardaarna waan u dhaafna si kooban maadaama wakhti badan aanan haysanin waxaan rabaa inaan idin sheego in dalka horey uu u socdo sida loo malaynayo maaha beenaha la sheegayo maaha annagaa ku dhex nool tartiib tartiib laakiin si la hubo ayaa mar walba tallaabo uu qaadaya horeana u soconnaa haddii aan la yidhaahdo mana waxa kana waa jirtaa waa jirtaa inay dhibaatooyin yaryar ay jiraan laakiin loo hakan maayo xildhibaanaana laga dilaa haddiiba waa bedelnaa waa buuxinaa looma hakado waa la socdaa waxbaa meel bugbug ka siiyaan waa la sii soconaa looma istaagay haddeer aan wada hadlayno xamar waxaa ka socda dhammaan cayaartooyda soomaaliyeed gobol kastaba ka yimid loo hakan maayo waa la soconaa insha allah waxaad arki doontaan dalkaa soomaaliyeed oo loo soo cararaya maaha in laga soo cararayo waa loo soo carari doonaa haddii aan la yidhaahdo waa sanadkii aad ee magaaladan toronto lagu qabanayo cayaaraha toddobaadka soomaalida ee kubadda kolayga sanadkani oo ah sanad ku weyn bahda isboortiga gaar ahaan guddiga sosko ayaa waxaa cayaarahay furitaankooda sida aad arkaysayba halkani ka soo qayb galay guddoomiyaha baarlamaanka dowladda soomaaliya brofeor maxamed sheekh cusmaan jawaari oo kula dardaarmay dhallinyaradii soomaaliyeed ee ka qaybgelaysa tartankani in dhaqankooda iyo diintooda iyo afkooduba ay u noqoto midda ugu muhiimsan ee laga rabo inay xafidaan muxudiin jaamac toronto
aad ayuu u mahadsan yahay waryahayga muxidiin jaamac oo toronto canada ku sugan oo warbixintani kasoo diray sida aan dhegeystayaal hore idinkuga sheegnayba waa daafurka tartanka kubadda koleyga ee maaha tartanka kubadda cagta wafdi uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiiro iyo xildhibaano ayaa maanta gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan si weyn waxaa halkaasi ugu soo dhoweeyey mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalk ee soomaaliya ayaa maanta deeq raashiin ah ku wareejisay maamul goboleedyada puntland galmudug iyo gobolka hiiraan cabdirashiid danuur ibraahim ayaa warkan inoo faahfaahinaya markabkan sida afar kun oo tan oo raashina gargaar ah ayaa waxaa loogu talagalay maamulada puntland galmudug iyo gobolka hiiraan waxaana maanta wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalk ee dowladda soomaaliya mudane cabdirashiid maxamed xidig uu ku wareejiyey maamuladaasi wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalk ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdirashiid maxamed xidig ayaa waxa uu ka warbixiyey sida loogu kolqorsheeyey raashinkaasi maamuladaasi
markabkaan aa aragtaan hadda halka taagan waxaa saaran raashinkii loogu talagalay dowlad goboleedka puntland dowlad goboleedka galmudug iyo gobolka hiiraan raashinkii loogu talagalay markabkaanuu saaran yahay haddii a la yidhahdo annaga xaggeenna waa ka dhammaaday wasaarad ahaan iyo deked ahaan kaan waxaa saaran almost ilaa afar kun oo tan ka badan baa saaran oo saddexdaa deegaan u kala socoto intii kalena meelihii loogu kala talagalay bay u socdaan raashinka waxaa loo qaybiyey oon rabaa inaan sheego kun iyo toddoba boqol oo tan waxaa la siiyey puntland kun iyo shan boqol oo tanna waxaa la siiyey gobolka banaadir koonfur galbeed waxaa la siiyey kun iyo laba boqol oo tan galmudug waxaa la siiyey kun iyo laba boqol oo tan jubbaland waxaa la siiyey kun iyo laba boqol oo tan gobolka hiiraan waxaa la siiyey lix boqol oo tan gobolka shabeellada dhexaana waxaa la siiyey lix boqol oo tan saddex kun oo tanna waa barnaamijkii xamar gudihiisa lagu qaybinayo sidaasaan hal tan oo meel kala maray jirin raashinkan la siiyey maamul goboleedyada dalka ayaa ahaa markab mucaawino ah ee dowladda turkiga ay ugu talagashay shacabka soomaaliya si wax looga qabto xaaladda nololeed ee ka jirta waddankeenna soomaaliya
wasaaradda xanaanada xoolaha ee xukuumadda soomaaliya ayaa maanta xarigga waxa ay ka jirtay ololaha talaalka sambabka ee ku dhaca ariga
xafladan lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa lagu daafurayey ololaha talaalka sambabka ariga oo si rasmi ay u dahafurtay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan beeraha iyo cunnada ee faw iyo ururada ka shaqeeya xanaanada xoolaha waxaana ka qayb galay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda soomaaliya wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha guddiga xanaanada xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga ee baarlamaanka soomaaliya ururada xanaanada xoolaha iyo dhaqaatiir agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda soomaaliya mudane maxamed cumar nuur ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa sheegay in ololahan talaalka uu muhiim u yahay dalka oo dhan
runtii aad ayaad mahadsantihiin kasoo qaybgalka aad maanta kasoo qaybgasheen furitaanka daafurka talaalka xoolaha taasoo muhiim u ah ganacsatada soomaaliyeed iyo caafimaadka dadkoo dhan ayay muhiim u tahay waayo hadday xoolihii cudur yeeshaan bini aadamkiina cudur ayuu yeelanayaa marka waa wax ku xidhan caafimaadkeena iyo dhaqaalaha dalka doctoresa nuurta sheekhe maxamuud oo ku hadlaysay magaca ururada ka shaqeeya xanaanada xoolaha oo soo dhoweysay daafurka ololahan talaalka sambabka ariga ayaa ku baaqday in qorshaha qaranka ee dalka muhiimad gaara uu siiyo xanaanada xoolaha iyo daryeelkooda
runtii waxaan aada u rajaynayaa qorshooyinka mustaqbalka ee dowladda isagoo wasiirka wakiil nooga yahay cod dheerna anugu sheegayo inuu naga gaarsiiyo marka la samaynayo qorshooyinka qaranka in laga dhigo priority number one xoolaha maalgelinta xoolaha wax uqabadka xoolaha daaweynta xoolaha tallaalka xoolaha nafaqaynta xoolaha iyo kor uqaadida iyo ugu dambeyn suuqgeynta xoolaha xildhibaan siciid maxamed cali oo ah guddoomiyaha guddiga xanaanada xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miiga ee baarlamaanka soomaaliya ayaa uga mahad celiyey wasaaradda xanaanada xoolaha soomaaliya dadaalka ay ugu jirto horumarinta xanaanada xoolaha dalka barnaamijka maanta aada daahfuraysaan oo ah tilaalka sambabka ariga waxaan dhihi lahaa ha guulaysto marka koowaad marka labaadna mirihiisa si degdeg ayaa loo arkayaa anaguna waxaan rabnaa ka dowlad ahaan ka xukuumad ahaan ka wasaar xaraan xoola ahaan inay faa'iidadii feedbackii waxaa soo qabateen ay lagu soo noqoto ummaddana ay ugu soo noqoto wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda soomaaliya mudane cabdirashiid maxamed axmed ayaa sheegay in xoolaha dhaqaalaha soomaaliya kaalin weyn ay uga jiraan sidaad la socotaan soomaaliya saddexda khayraad oo ay ku faanto oo la ogyahay oo bannaanka noo yaalla waa beeraha iyo xoolaha iyo badda ilaahay wuxuuna siiyey xoolaha adduunka ugu badan soomaaliya waxay caan ku ahayd afartan nooc oo xoolaha la dhaqdo geela looda ariga idaha intaba waxaan mar kasta ku ahayn dhaqaalaheen wuxuu ku tiirsanaa dhaqaalaha dhoofinta xoolaha xoolana waxaa la dhoofin karaa marka ay caafimaadkooda wanaagsan yihiin oo ay wax kasta ka badqabaan waad ogtihiin soomaaliya muddo dheeray ku qursanay burburkaas wuxuu keenay in xoolaheennii magacyo badan loo baxshay dhibaatooyin badan lagu sheego laakiin alxamdu lilah wasaaradda xanaanada xoolaha waxay dadaal badan u gashay inay ka shaqayso sidii ay magac fiican ugu samayn laheyd xoolaheenna wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda soomaaliya mudane siciid xuseen ciid oo si rasmi ah u daafuray ololahan ayaa sheegay in soomaaliya muhiimad gaara uu leeyahay waxaa maanta sugu nimid daafurka tallaalka sababka ariga ee soomaaliya oo dhan laga bilaabay waxaa xasuud mudan tallaalka inuu yahay kaambeynka ugu weyn adduunka ka dhaca biggest global cambaign oo faw ay wado waa kan soomaaliya waaye waxaa kaloo xusid mudan in soomaaliya ay hadda labadii sano u dambeysay ay ahayd waddanka labaad xagga tirada xoolaha nool dibadda u goofiya waxaa ka horeysa oo keliya austraaliya
ugu dambeyn wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ayaa si rasmi ah u bilaabay talaalka sambabka ariga waxaana ololahan laga bilaabay dalka oo dhan ibraahim gudle isxaaq
halka warkaasi aad kala socotaanna waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya
codkii biritan ay u qaaday inay isaga baxdo midooda yurub ayaa sare u qaaday halista haysata dhaqaalaha caalamka madaxda dhaqaalaha ayaa sidaasina ka sheegay shirkii g twenty ama g labaatan ee shiinaha ka dhacay natiijadii kasoo baxday aftidii bishii hore ay sare u qaaday huwaan la-aanta dhaqaalaha caalamka waxaa sidaas sheegay dalalka ugu dhaqaalaha badan adduunka waxay sheegeen inay rajeynayaan inay arkaan mustaqbalka u k ama ingiriiska oo xiriir dhowla leh midooda yurub wasiirka maaliyadda ee britain philip harmon ayaa sheegay in mowduucaas uu keenay heshiis weyn intii uu socday kulankaas labada maalin qaatay laakiin wuxuu saxufiyiintu u sheegay in xaqiiqadu ay tahay in hubanti la-aanta ay sii socon doonto inta laga soo gabagabeynayo wadahadallada ay leeyihiin midooda yurub kulanka magaalada jengu ee dalka shiinaha kadib dalalka ku mideysan g labaatan ama g twenty waxay sheegeen si fiican loo hanaaniyey in durba lala qabatimo saameynta dhaqaale iyo midda maaliyadeed ee ka dhalan karta ka bixitaanka britain ee midooda yurub ugu dambeyntiina siyaasiyiinta caanka ah ee dalka jarmalka ayaa ku baaqay in la xadido iibinta qoryaha iyagoo ka jawaabaya toogashada jimcihii ka dhacday magaalada muniq hogaamiye ku-xigeenka dalkaasi singmar gabriel ayaa sheegay in wax walba oo suuragala la sameeyo si loo yareeyo halidda ama helidda hubkan dilaaga david sambly oo sideed toban jira ayaa dilay sagaal qof ka hor inta uusan isaga isdilin wuxuu watay biskoolad iyo rasaas ka badan saddex boqol oo xabo wasiirka arrimaha gudaha ee dalka jarmalka thomas de meyzer oo booqday halka ay toogashadu ka dhacday ayaa sheegay inuu doonayo inuu dib u eego sharciga hubka inta badan dadka magaalada muniq ayaa soo jeeday iyagoo xusaya dadkii dhintay oo toddoba ka mid ay dhallinyaro ahaayeen saddex ka mid a dadkaasi waxay kasoo jeedeen kosovo saddexda turkiga ay kasoo jeedeen halka mid kalena uu kasoo jeeday dalka griiga toddobiyo labaatan ruux oo kale ayuu dhaawac soo gaaray toban ka mid ana iyaga xaaladooda ay liidataa sida wararku ay sheegayaan dhibaatadan ayaa ka dhalatay weerarkii ka dhacay xarunta dukaameysiga ee olombiya ee magaaladaas ku taala halkaas oo ah suuqa ugu weyn ee gobolka bavaria madaxa booliiska muniq ayaa ugu baaqay saxaafadda inay ixtiraamto arrimaha gaarka ee dadka dhibaatadu ay kasoo gaartay weerarkii dhacay isniintii marka iskuulada dib loo furo gabriel oo hogaamiya xisbiga yar ee ku jira dowladda dalkaasi ee midowga ah ayaa yidhi waa qasab inaan sii wadno wax walbo aan samayn karno oo lagu yaraynayo laguna xadidayo helidda hubka dilaaga wuxuu sidaasi uu u sheegay kooxda warqabadka ee fongi mending group la yiraahdo wuxuu sheegay in maamulku ay baarayaan sida uu somboli haystana labada dhalasho ee iiraan iyo jarmalka uu awooday inuu helo hub walow uu qabay calaamado muujinaya in dhibaatooyinka dhanka maskaxda ay haysato waxa uu sheegay in xadidada hubka ay tahay arrin muhiima sharciga ayaa lasii adkeeyey kadib toogasho ka dhacday iskuul ku yaala edford sanadkii labada kun iyo labadii halkaa oo ay ku dhinteen lix iyo toban ruux iyo kii ka dhacay windimben sanadkii labada kun iyo sagaalkii oo ay ku dhinteen isna lix iyo toban ruux oo kale dadka hubka iibsada ee da-doodu ay ka yartahay shan iyo labaatan sano jir ayaa la rabaa in laga baaro cudurada maskaxda ku dhaca ka hor inta aanan laga iibin hubka sida darandooriga u dhaca ayaa laga mamnuucay dalkaasi jarmalka halka hubka aan darandooriga aan aadka ahayn u dhaca laga ogol yahay oo keliya in lagu ugaarsado ama loo isticmaalo markii ay jiraan toogasho lagu tartamayo inkastoo xadidaadu jirto haddana dalkaasi waxa uu yahay dalka caalamka tirada ugu badan ee hubka ay dadku haystaan waxayna ku jirtay kaalinta afraad sida laga soo xigtay wargeyska sbigel halka ay kaalinta saddexaad ay ku jiraan maraykanka switzerland iyo finland sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii warbixintii ugu dambeysay ee lasoo saaray warkii dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa ciddii warkeena ugu sheegana waxay ka heli kartaa barta internetka ayaynu ku leenahay radio muqdisho net